soo warramaya inay xeebaha soomaaliya ka kaxaysteen markab u socday magaalada muqdisho markabkan oo ay saarnaayeen siddeed howlwadeen ayaa mar qura waxaa go'ay isgaadhsiintii haddii la xaqiijiyana waxa uu noqonayaa markabkii ugu horreeyey ku dhowaad muddo shan sano ah oo halkaasi laga afduubto haddaba halka wakhtigan uu markabkaasi ku sugan yahay iyo cidda looga shakisan yahay inay haysato ayaa waxaa goor dhoweed b b c da uga warramay cali shire maxamuud guddoomiyaha degmada calula waxay soo gaaraysa markabkaas uu saliid yahay burcad baa haysataa bay leeyihiin odayaashu xalayna wuxuu u soo hoyday meel wareegtama iyo cawlo u dhaxaysa oo la yidhaahdo biyacadda oo magrab kalluumaysatay sheegteen baa la yidhi nimanka waxa weeye ka dhameeyey badaanu ku kalluumaysan jirey jiriflayaal baan laga qaatay iyo waxaasay ku andacoonayeen hadduu burcad badeed iyo sheekadeeda ku safoogana ay idhaahdo degmada loogala baxa meeshaa kakanka jeerla aada haddii awood loo iyo laga qaban karaa laga qabo
dhanka kalena waxa aanu la xidhiinay agaasimaha hay-adda la dagaalanka budhcadbadeedka ee puntland cabdirasaaq maxamed rir ducaysane khadka telefoonka ee magaalada garoowe ayaa marka hore waxa uu weydiiyey markabku waxa uu ahaa markabkan sida xodkaan ku helayo shalay ayuu la xidhiidhay qolo la yidhaahdo mojano maritime security center home of africa waa xog laysku dhaafsaday qoraysiyada ama informationka la xidhiidha maaritanka ee ka dhaca xeebaha markabkaasi haddii uu soo hadlay wuxuu yidhi waxa igu soo foodleen dunya dheereeya kadib informationkii ama contactigi wuu lumay waxay isku dayeen qolyahaas inay la xiriiraan iyagoo isticmaalaya inay kala xiriiraan aaladan yaada a i s a i s ina nasiib daro waa ka dansanay waxayna yidhahdeen wuxuu kusoo foodleeyahay ama kusoo wajahaya markaasi xeebaha caluula waktigaas markabka uu leeyahay doonyo dheereeya ugu soo socdaa xaguu marayay ereyada suqadara erea meelahaasuu marayay yidhahdeen markabkan xaggee laga leeyahay waxaala kambany saalidiisu yahay imaaraadka laakiin magaca kambany looma sheegin markabka magaciisa waxaa la yidhahdaa aris waa a r i s number thirteen aris thirteen baa la yidhahdaa salaaga uu ku socda waxay yidhaahdeen waa srilanka calanka u watay ama comores taa welina waa xaqiijin nooca uu yahay baan weydiiyey waxay ii sheegay inuu yahay nooca loo yaqaano tankarka inuu yahay ma idiin sheegeen marka tirada dadka saarnaa markabka ha waxay iisoo qoreen sideed bay isoo sheegeen wuxuuna ka soo kici timay markabkaasi jabuuti wuxuuna ku socdaa muqdisho adiga sideed ku heshay xogtan ku saabsan markabka in doonyo dheereeya ay kusoo wajahan yihiin shaqadaaskan waxaan hayaa for the last seven years atthsametim waxaan ahay the founder counter paris program founder marka network aada tira badan baan leeyahay waxaan qayb ka ahay information sharing centerska ku yaala mombasa nairobi daarusalaam iyo dubai iyo u k intaba marka waa isdhaafsanaa xogta xogta meelahaasaan ka helay mar haddii markabkii qalabkii lagula xiriirayay iyo taleefanadii ay dansan yihiin maxaa haatan soconaya waxaan ka warraya waxa weeye ama ii sheegeen markii u dambeysay inay saaka kicinayaan diyaarado mamatirin samaynaya oo dulha haabaya badda qolyahan maritime security leeyihin sida qaalibka ah aga yarow markii markab soo hadlo waxaa u jawaabaa centerka marka ugu dhow meesha uu joogo centerkaasina wuxuu la xiri la wadaagaa informationka maraakiibta aaggaa ka dhow uu la wadaagaa waxay noqdaanba marka markabkii marka iyo ugu dhawaatay ay u sheegayeen wuxuu noqday jabanis laakiin waxay yidhahdeen diyaaradahan diraynaa xogtana waa helaynaa maanta haddii alay ducaysane muddo dheer baad ka shaqaynaysaa arrimahan la dagaalanka burcadbadeeda muddana maanan maqal war ku saabsan markab ama la weeraray ama loo dhawaaday ama la qabsadayba maantana middan ayaa soo baxaysa marka maxaa xilligan keenay waxaan waa su-aal fiican markab la qabsado sida anin baan sheegay waxaa ugu dambeysay bishii may labaiyi tobankeedii laba kun iyo labaiyi toban markab la qabsado oo madax furasho la weydiiyo wixii ka dambeeyena waxa weeye burcabeedi waa sii yaraatay dhibaatadii waa yaraatay laakiin waxaan marnaba indhaha aan laga qabsan karin marar badanna aan cod dheer iyo cod gaaban intaba caalamka ugu sheegnay dhibaatada lagu hayo xeebaha iyaga oo ay ku hayaan kalluumaysatada sharci darrada cidday doona ha ahaadeen oo weliba ka kalluumaysanaya meel ishu qabanayso habeennimadi waxaad moonaysaa naadal ka shidan washington iyo new york inaad joogtay los angeles naadal ka shidan waxaa jira waa maraakiib meesha muxuha ka dhiga dhibaatada noocaasa oo xeebaha iyagii lagu hayay oo kalluumaysatadii lagu hayay hadda maanta mabiciiseena burcabaa inay soo noqon waxa la sugayay bay ahayn caalamkuna waa wax ka qabashadeedana iyagaa indhaha ka ritay marka waa jawaab weyn hab kale oo aad ku joojin kartaan miyay jirtaa marka dadkaas aad leedahay nalal waaweyn bay wataan oo magaalay ka dhigeen babaddii weliba xeebaha ku dhodhow magaalooyinka puntland soo warramaya inay xeebaha soomaaliya ka kaxaysteen markab u socday magaalada muqdisho markabkan oo ay saarnaayeen sideed howlwadeen ayaa mar qura waxaa go-ay isgaadhsiintii haddii la xaqiijiyana waxa uu noqonayaa markabkii ugu horreeyey ku dhowaad muddo shan sano ah oo halkaasi laga afduubto haddaba halka wakhtigan uu markabkaasi ku sugan yahay iyo cidda looga shakisan yahay inay haysato ayaa waxaa goor dhoweed b b c da uga warramay cali shire maxamuud guddoomiyaha degmada calula waxay soo gaaraysa markabkaas uu saliid yahay burcad baa haysataa bay leeyihiin odayaashu halayna wuxuu u soo hoyday meel wareegtama iyo cawlo u dhexaysa oo la yidhaahdo dayaxadda oo magarab kalluumaysatay sheegteen baa la yidhi nimanka waxa weeye ka dhameeyey badaanu ka kalluumaysan jiray jirisliyaal baan laga qaatay iyo waxaasay ku andacoonayeen hadduu burcad badeed iyo sheekadeeda ku sasoodana ay idhaahdo degmada noogala baxa meeshaa kakankajeer la aada haddii awood loo iyo laga qaban karaa laga qabo
dhanka kalena waxa aanu la xidhiinay agaasimaha hay-adda la dagaalanka budcadbadeedka ee puntland cabdirasaaq maxamed dirir ducaysane khadka telefoonka ee magaalada garowe ayaa marka hore waxa uu weydiiyey markabku waxa uu ahaa markabkan sida xodkaan ku helayo shalay ayuu la xiriiday qolo la yidhaahdo mojano maritime security center home of africa waa xog laysku dhaafsaday qoraysiyada ama informationka la xiriira maritanka ee ka dhaca xeebaha markabkaasi haddii uu soo hadlay wuxuu yidhi waxa igu soo foodleen dunyo dheereeya kadib informationkii ama contactigi wuu lumay waxay isku dayeen qolyahaas inay la xiriiraan iyagoo isticmaalaya inay kala xiriiraan aaladan yaada a i s a i s ina nasiib darro waa ka dansanay waxayna yidhahdeen wuxuu kusoo foodleeyahay ama kusoo wajahaya markaasi xeebaha caluula wakhtigaas markabka uu leeyahay doonyo dheereeya ugu soo socdaa xaguu marayay ereyada suqadara area meelahaasu marayay la yidhahdeen markabkan xaggee laga leeyahay waxaana cambay saalidiisu yahay imaaraadka laakiin magaca cambay looma sheegin markabka magaciisa waxaa la yidhahdaa arif waa a r i s number thirteen arif thirteen baa la yidhahdaa salaaga uu ku socda waxay yidhaahdeen waa srilanka calanka u watay ama comores taa weli mayan xaqiijin nooca uu yahay baan weydiiyey waxa ii sheegay inuu yahay nooca loo yaqaano tankarka inuu yahay ma idiin sheegeen marka tirada dadka saarnaa markabka haa waxay iisoo qoreen sideed bay isoo sheegeen yihiin wuxuuna ka soo kici timeen markabkaasi jabuuti wuxuuna ku socdaa muqdisho adiga sideed ku heshay xogtan ku saabsan markabka in doonyo dheereeya ay kusoo wajahan yihiin shaqadakan waxaan hayaa for the last seven years atthesame waxaan ahay the founder counter baris program founder marka network aada tira badan baan leeyahay waxaan qayb ka ahay information sharing centerska ku yaala mombasa nairobi daarusalaam iyo dubai iyo u k intaba marka waa isdhaafsanaa xogta xogta meelahaasaan ka helay mar haddii markabkii qalabkii lagula xiriirayay iyo taleefanadii ay dansan yihiin maxaa haatan soconaya waxaan ka warraya waxa weeye ama ii sheegeen markii ugu dambeysay inay saaka kicinayaan diyaarado monitorin samaynaya oo duhe haabaya badda qolyahan maritime security leeyihin sida qaalibka ah aga yarow markii markab soo hadlo waxaa u jawaabaa centerka marka ugu dhow meesha uu joogo centerkaasina wuxuu la xiri la wadaagaa informationka maraakiibta aaggaa ka dhow uu la wadaagaa waxay noqdaanba marka markabkii marka iyaga ugu dhawaatay ay u sheegayeen wuxuu noqday jabanis laakiin waxay yidhahdeen diyaaradahan diraynaa xogtana waa helaynaa maanta haddii alla ducaysane muddo dheer baad ka shaqaynaysa arrimahan la dagaalanka burcadbadeeda muddona maanan maqal war ku saabsan markab ama la weeraray ama loo dhawaaday ama la qabsadayba maantana middan ayaa soo baxaysa marka maxaa xilligan keenay waxaan waa su-aal fiican markab la qabsado sida anin baan sheegay waxaa ugu dambeysay bishii may labaiyi tobankeedii laba kun iyo labaiyi toban markab la qabsado oo madax furasho la wejiyo wixii ka dambeeyena waxa weeye burcabeedi waa sii yaraatay dhibaatadii waa yaraatay laakiin waxaan marnaba indhaha aan laga qabsan karin marar badanna aan cod dheer iyo cod gaaban intaba caalamka ugu sheegnay dhibaatada lagu hayo xeebaha iyaga oo ay ku hayaan kalluumaysatada sharci darrada cidday doona ha ahaadeen oo weliba ka kalluumaysanaya meel ishu qabanayso habeennimadii waxaad moonaysaa naadal ka shidan washington iyo new york inaad joogtay los angeles naadal ka shidan waxaa jira oo maraakiib meesha muxuha ka dhiga dhibaatada noocaasa oo xeebaha iyagii lagu hayo oo kalluumaysatadii lagu hayo hadda maanta ma duciisanayna burcabaa inay soo noqoto waxa la sugayay bay ahayn caalamkuna waa wax ka qabashadeena iyagaa indhaha ka ritay marka waa jawaab weyn hab kale oo aad ku joojin kartaan miyay jirtaa marka dadkaas aada leedahay nalal waaweyn bay wataan oo magaalay ka dhigeen babaddii weliba xeebaha ku dhodhow magaalooyinka puntland